waad mahadsan tahay haatanna wararka caalamka dhegaystayaal kooxaha muqaawamada ee reer falastiin ayaa kamin qorshaysan la egtay ciidamo yuhuud ah oo ku sugnaa koonfurta magaalada khanyunis ee khidaaca khaza sida ay tilmaamayaan wararka ka imaanaya xeyndaabka khaza dagaalyahano ka tirsan kooxaha wax iska caabinta ee reer falastiin ayaa gelinkii hore ee maanta weerar dhabagal ah u dhigay ciidamo yuhuud ah xilli ay dhaqdhaqaaq ka wadeen koonfurta magaalada khanyunis kamiinkan oo ku bilowday gantaalada garbaha laga tuuro oo ay ku xigeen ciidamo si toos ah u wajahay askarta yuhuudda ayaa waxaa lagu gubay gaari gaashaaman oo ay ka buuxeen ciidamo yuhuud ah iyadoona sidoo kale lagu burburiyey gaari cagaf ah oo ciidanka hor socday khasaare xooggan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira ayaa haleelay ciidamada yuhuudda ah ee ku dhacay weerarka kamiinka ah walow aysan ilaa iyo hadda wararka tilmaamin xaddiga uu la eg yahay khasaaraha nafeed ee ciidamada yuhuudda lagu gaarsiiyey weerarka shabakadda wararka ee qudus oo soo xiganaysa ilo xogeed ku sugan khanyunis ayaa sheegtay in diyaaradaha nooca qumaatiga u kaca ay ku soo degtay koonfurta khanyunis iyadoo halkaasi ka daabushay ciidamo dhaawac ah iyo meydadka askarta ciidamada yuhuudda loogu dilay weerarkaasi kamiinka ah ee ay la beegsadeen kooxaha muqaawamada ee reer falastiin ugu dambayntii ciidamada liibiya ee khaliifa xaftar ayaa ku biiray dagaalka sokeeye ee ka holcaya dalka suudaan taliskii ciidamada rasmiga ah ee dalka suudaan ayaa shaaca ka qaaday in dagaalka ay kula jiraan kooxaha r s f ay ku soo biireen ciidamada liibiya ee uu hogaamiyo dagaal oogaha lagu magacaabo khaliifa xaftar afhayeen u hadlay suudaan ayaa sidoo kale sheegay in kusoo biiritaanka ciidamada khaliifa xaftar ee dagaalka suudaan iyo in ay ka barbardagaalamaan maleeshiyaadka r s f ay sii dabadheeranayso dadaalada lagu doonayo in dalka loogu sifeeyo maleeshiyaadka r s f ee uu hogaamiyo dagaal oogaha moxamed xamdan ciidamada uu hogaamiyo jenaraal khaliifa xaftar ayaa ka mid ah ciidamada calooshood ushaqaystayaasha ah ee ay ku adeegato imaaraadka oo qayb ka ah dowladaha horinaya colaadda suudaan iyadoona taakulada iyo taageeradaba la garab taagan maleeshiyaadka r s f waxaana la rumaysan yahay in imaaraadka ka dambeeyo in ay ciidamada xaftar ku soo biiraan dagaalka suudaan wararkii caalamkana dhegeystayaal waanaga intaa